Magaalada Guriceel ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayo Cusbitaalka Xalane kaasi oo loogu talagalay in lagu daaweeyo cudurrada guud qalimmada iyo beddelka lafaha. Munaasabadda lagu daahfurayo cusbitaalkan ayaa waxaa goobjoog ahaa Guddoomiyaha degmada Guriceel, wasiiro, xildhibaano, cuqaal, dhalinyaro iyo maamulka cusbitaalka Xalane. Maamulaha cusbitaalka Xalane Doctor Kaahiye ayaa ka warbixiyay ujeedka loo hirgeliyay iyo adeegyada uu qaban doono cusbitaalka.
isbitaalka xalane waxaan rajaynaynaa inuu noqdo astaan caafimaad una noqdo gobolada degmooyinka iyo gobolka galmudug waxaan si weyn maanta ugu faraxsanahay in aan kusoo dhoweyno maanta furitaanka rasmiga ah ee isbitaalka xalane meel aan u aragna inaysan ahayn keliya meel la dhisay ama dhisme balse eh meel rume- rumaysay riyooyin fara badan meel la dhammaystiray meel aan dhihi karno waxay weji cusub u yeelaysaa caafimaadka degmada iyo kan gobolka iyo kan een, maamulka galmudugba xalna hospital waa isbitaal private loo leeyahay kaasoo ay hirgeliyeen dhalinyaro een, u dhalatay degmada ujeedkiisa ugu weyn oo ahaa siduu u dabooli lahay inta badan iyo ama dhammaan baahiyaha caafimaadka ee ka jira degmada een, deegaanada iyo iyo deegaanada galmudug sidoo kale bulshada inuu kusoo kordhiyo adeegyadii loo aadi jiray meelaha fogfog iyo xamar Aw- baahiyahaasna looga looga haqab beelo Een, ilaa dadka waaweyn kaasoo kasoo kabanaya shilal ama dhaawacyo kasoo gaara ciyaaro iyo wax lamid adeegaas ama baahidaas horey uguma jirin deegaanka balse annaga waxaan soo kornay galooyinka la geliyo ilmaha oo ay muddo ku jirayaan hadduu ilaa yidhaahdo inta ay ka gaarayaan inta ay bilahooda ka dhamaysanayaan waxaa kaloo jirta qayb saddexaad oo isbitaal xalana oo leeyahay qaas waa qaybta loo yaqaano fisioterabiyada rehabilitation and, and nutrition waa qayb loogu talagalay dadka ka cabanaya murqo xanuunka seeda xanuunka dadka qalalka qaba dhabar xanuunka qoor xanuunka in loogu sameeyo massage iyo physiotherapy Guddoomiyaha degmada Guriceel Faarax Cabdi Macalin ayaa bogaadiyey maamulka cusbitaalka Xalane.
madaxda isbitaalkan xalana hospital ee aan galabtay xarig jalay degmada Guriceel ugu horeeyo saaxiibkay doctor kaahiye waxaa idin leeyahay doctore adigii tiimkaada guud ahaan waa mahadsan tihiin waxaana idinku dhiirigelinaynaa runtii dadaalkiina muuqda oo baahi runtii caafimaad oo deegaankan gurcaal keliya maahan waa ogtihiin gurcaal markii la joogo waxay bays u tahay deegaan aad u ballaaran waxaa looga yimaadaa galguduud ilaa een, shabeellada dhexe ilaa etoobiya meelo badanaa ku furan marka runtii waxaan rabnaa baahida caafimaad ee aad galabtay halkan ka caddayseen inaad daboolaysaan waana ku ammaanaynaa ilaahayna waxaan kaga rajaynaynaa inuu idinku guuleeyo Cusbitaalka Xalane ayaa ka mid noqon doona xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Guriceel, kaasi oo door muhiim ah ka qaadan doona horumarinta adeegyada caafimaadka bulshada ee degmadaasi.